Trans.
Trans.
Eh, Umezaliwa lini? Wavute jari ndio tunataka ndio. 66.
sitini na sita sitini na sita yaani uko mwaka ngapi? 45 Hmm?
ofisi miaka mirongo ine n'itanu Eh, 45 eh? uliingia Somalia lini? waje Somali jari mlima mlima za vipi?
yaani alikuja mwaka huyu ana miezi mbili hapa ana mazimbili wuxuu yimaaday 2001 mwaka 2000 huyu mwaka huyu ha 2011 Aha.
labada kun iyo koob iyo tobanka bishii koobaad ujambe kuwa watu wako ubutumwa ushobora guha abantu b'iwawe kugira ngo bawe Aje nababwira prima nti kuko ngaha anya rufubuda ondoe rufubusa. Kino wagati dufubusa kuko hajya intu zenye enye kugira ngo mushamirane. Kushamirana n'umuntu mu bisanzwe musangiye igoma musangiye urugamba mwese. Ariko mu bisanzwe urabona yuko mwize mushamirana urumva ahitamwo umwe wese ru- rumufashe urumva ruramu- ruramufata
tunauliza tunauliza unauliza eh, Tunakubali.
uliamrishwa nini Mm.
wakati umu- umu- umekuja Somalia mliamrishwa nyinyi wa Burundi igihe mwaza muri somaliya mliamrishwa nini mwabwiwe ko muje gukora iki ngaha mu gihugu cya somali abantu ni- abakomanda b'iwanyu babwiye yuko mu- mukora iki komandema kamanze ah kumaliza abakomande mama bisanzwe twe bari batubwiye ko dutegereza kuza kandi kugira ngo tuze kubera twebwe twari dufise imyaka y'intuze ya gupasiyona aha
eh, gusa mugabo urumva ntitwari tuzi ko tuza- dushobora kuza kurwana n'intuze enya n'aba mubiri twari tuzi gusa yuko tuza ku- turi mu ntuze gusa y'intuze ya gupasi unasema anasema kwamba wao walipokuja waliambiwa kwamba wanatunga amani na ilikuwa kwa sababu wao wako karibu na wakati wa kumaliza katika jeshi ilikuwa ni lazima waje Somali ndipo wamalize
wuxuu halkan u yimaaday wuxuu leeyahay soomaaliya waxaan u imaaday in saliibku uu ka taliyo wax islaam la yidhaahdo aan uu ka talin dadkana aan dhammayno ayaa meeshan soomaaliya u imaanay Haya. Eh, uliza kwani mnatupa yani takataka yenu mnamaliza ka waislamu
kubera ni, ni kubera iki mwebwe mu mutera amabombe ngaha mu, mu banyagihugu bari mu Mogadishu mu, ba- mu mwica abanyagihugu benshi ni kubera iki
Ura- urabona mu bisanzwe kuko ntawuvuga ngo nta- ngo ntababica kuko urumva yuko hajya urusasu ko dushobora kubibyara anasema kwamba hatuwezi sema kwamba hatuue mashaa mananii wa raia waislamu wa Mogadisho na vita ndivyo ilivyokuwa Mm.
haiwezi kuwa vita bila kuua watu kwa hiyo wana tunaua waxaan dadkan u dhammaynaynaa dadka waxaa weydiin ngalia iyo tuliya dadka waxaa weeye waxaan u dhammaynaynaa buu dhahay dadkan waa dad islaama oo la jira dadkaanaan la dagaalamayno al-shabaaba dhammaantoodna waxaa weeyaan haddaana iyaga kuwan laynin kuwan kuwanaa dhalay marka waa dad wada muslimiina inaan layna waa ku qasbanayo Eh, ulikuwa nini katika jeshi ndi uh, ufise Ipete Nyabaki bwaga furari alikuwa kopla Eh, Kopla. Ah. Eh. Okay. Okay. Eh.
eh, wao wanyama Unaambia watu wako watakuwa Burundi huko.
yani Kule.
msaji Watu wa Bujumbura unaambia. nini?
msaji kwa Bujumbura Lefozadi Burundi eh, le ministre de la defense wakati ya Raia unaambia.
n'abanyagihugu bo mu Burundi ubaha mesaje imeze gute ubutumwa bumeze gute Eh, sana. Shacabkaaga maxaa u sheegaysaa baan dhahnaa.
Abaza.
Ah.
turashobora kubabwira verema kuko ntibasi n'ibiburiburi Mm.
nti urabona anya kugira ngo muze gufata inoze enya mukuze kurwana mu kindi gihugu Mm.
ntacyo bimaze kuko ndi ataco mu- Oh, anasema kwamba ana una- ujumbe anawapatia Burundi president wa Burundi na ma- walaia wa Burundi ni kwamba hakuna haja yoyote kuja kupigana katika nchi isiyokuwa yenu kwa sababu Yes.
ni kumalizika bure hakuna faida mnapopata katika hapa madaxweynaha burundi waxaan u sheegayaa buu dhahay in mataqaana soomaaliya inuusan yani waxa weye ciidan kaga khas- khasaarinin Een, waddan aad u dhalan inaad ka dagaalantiinna ma aha yani kuma jiro wanaagga marka waxaan u sheegayaa madaxweynaha iyo dadka burundi ku nool ee waxa weeyaan shacabka ah waxaan u sheegayaa inayna ogolaanin inay wiilashooda soo diraan meesha soomaaliya soo diraan الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى sidaad ku aragtaan maantay hindhihiina waa markii labaad isbuucan gudihiisa ee runtii lasoo bandhigo baktiga nimanka kiristanka ah ee waddankeena ku soo duulay iyo qalabkoodiiba maanta marka sida hindhihiina ka muuqato hortiina hortooda ka muuqata runtii qalab aan horay soomaaliya loogu arag iyo qalabkii ay difaacyada ka dhisteen ka dhigan jireen iyo xitaa alaabtoodii iyo maacuuntoodii waa kuwa maanta hortiina yaal waana ilaahay fadliga subxaana wa tacaala waxay tusinaysaa in runtii saldhigyadoodii habeenba mid laga kicinaayo oo habeenba mid alaabtiisa lasoo qaadayo waxaa la yaab leh gaalada kiristanka iyo kuwa ay soo riixaysa murtadiintaah inay sheeganayeen in ay soddonka ku sii dhow yihiin ee mujaahidiintii ay jebiyeen oy kala cayriyeen ee guule ay soo hooyeen ay mooryaantooda ugu qalbi qaboojinaayeen nin baktigiisii ka cararay oo meydkiisii qaadan waayey goormuu meel dad kale leeyahay qabsanaya waxaa lagu yaqaanaa nin hadduu meel qabsado dhimashadiisa iyo dhaawiciisa waa asturtaaho nahadeeda waa qaataa laakiin nin soo cararay isagii oo dhaawiciisii ka soo cararay oo baktigiisii ka soo cararay oo alaabtiisii ka soo cararay goormuu meel qabsadaa taa marka beentoodii waqaaxadooda foolxumadeeda ayay caddaynaysaa runtii maanta waxa hortiina yaalla ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan maanta innaga waxaannu leenahay gaala ilaahay subxaana wa tacaala waajibiyey rabbi ayaa ku mahadsan ee runtii waxaa u haray biidni illaahi tacaala waa wax yar haddii maalinba toban iyo labaatan la baktiijiyo iyagaa insha allah iska dhammaan doona sabkoodina waa socdaa runtiina ninka meesha dheer ka soo duulay ee dhoofka ku yimiday ee ilxaadka iyo kufriga ummaddan usoo masaafurinayay ninkaasaana dhimashadu dhibaysaa ee ninka mujaahidka ah ee ilaahay diinkiisa difaacaya ee waxaa weeye tawxiidka kor yeelaya isagu mar kasta waa ku faraxsan yahay runtii inta ay dagaalka nagu wadaanna waxaa weeye waxaanu ku jirnaa cibaado ilaahi subxaana wa tacaala aan ugu dhowaanayno halka ayaga ciqaab iyo carada ilaahi subxaana wa tacaala ay uga jiraan marka waxaan leenahay gaala waa jabtay shacabka muslimka ah inay gaaladaa jabtay ay dhammaystiraan oo qanaa'imka iyo maxay waxa gacantooda ku jira ee muslimiintu ay leeyihiin fayga ah inaannu ka soo ceshanno oo aanu waxeena ka soo qaadanno maxaa waxa gacantooda ku jira innagaa iska leh marka inaannu ka soo ceshanno oon ka soo qaadanno biidni illahi tacaala in qof kasta oo muslina hamigeeda ay geliso maxaa yeele waa xaq ay leedahay oo gaalada ay ka haystaan inay ka soo qaadato marka waxaan leenahay mar kale ugu celinaynaa gaalada ugandha idinkaa doorateen musafeeri maalin kastana ilmihiinnii ayaa la baabi'inayaa marka wixii aad doorateen mar kale waa idinku celina waa sidaas ee ka fiirsada inaad ku sii jirtaan in carruurtiinna sidaa loo sii laayo iyo inaad ka fiirsataan cidda aad maamulka u doorateen waxa ay idiin qabanayso iyo waxa weeye ee dhibka ay idiin geenisayso ad ka fiirsataan hadaad ka fiirsan weysaanna dhibkaa iyo mid ka daran ayaad insha allahu tacaala mar kasta si aad suganaysaan maxaa yaele idinkaa xumaan doorateen waxaan leenahay marka mujaahidiinta sidiis marka hore baan jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala abaalkiina ha weyneeyo runtii waa mutataali xamalaadka aad gaalada ku jebinaysaan waa isdaba joogtaa shacabkuna waa idiin wada ducaynayaan ilaahay subxaana wa tacaala acmaashiina ha barakeeyo ramyigiina iyo ra'yigiinana ilaahay subxaana wa tacaala ha toosiyo waxaan leenahay halkiina kasii wada marnana ha ka caajisina dabargoynta gaalada waddankeena kusoo duushay biidni illahi tacaala dadka muslimiintana waxaan leenahay abshiru bishaaraysta insha allahu tacaala intay naga gooyaan waa laga goynaya biidni illahi tacaala wajazakum allah khayr sala allah wasala barak cala nabi maxamed wacala alihi wasaxbi wasallam ajmaciin waxaa la yaab leh ninka hadduu wax sheego waxaa rabaa nin weyne uu yahay waxa uu sheegaya inay run noqdaan haddii uu wax dilay wixii uu dilay waxaa la rabaa innaga waa kaama qarsoona bannaanka yaalaan wixii aan ka soo qaadno waa kuwaas wixii aan ka dilna waa kuwa war soo dhiga qaar ka mida ha keeno wax ka mida waxa uu sheeganayo bannaankaa soo dhigo ha keeno markaasaa la ogaan karaa waxa uu sheegayo inay run yihiin ama maxay ahaday alqaacidii ahayeen kidaa iyo waxaasi waxa weeye shalay waxaad ogeedeen midkii ee, murtadiyiinta gaashaandhigga sheeganayay in laba wiil oo mujaahidiina istishhaadiye ku galay meeshii aad ogeedeen ee shalay een carmafoor ay u bixiyeen oo idaacadahan ku soo daynay iyagoo hadlaaya ilaa ay laxadada ugu dambaysay ay meeshii galaan waxay lahaayeen waa alqaacido iyo waa ajnabi iyo waa kida ay lahaayeen marka waxaas waxa weeye waxa gaalada uun ka shaysan looga rabo een maxay naf looga raadinayo wa haddii uu haayo ay ruddii tahay bannaanka ha keeno yani fagaaro ma timaade waxa weeye bannaanka waxa keensado runta fagaaray timaadaay saasaan leenaha marka hadduu wax isku hayo fiican dareerka meelaha oo guruubka uu ku xabsigeliya mujahidiinta waxbaradaha marka soo dhacdhacay koofiya uu leeyahay hadda aragta horta mid ha la ogaado oo sidqa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa noogu filan ilaahayna wuxuu tilmaamay jalla wacalaa mawdku wax celiyaa inaysan jirin oo qofta hadday xataa gasho een maxay aheeday derbi kasta ee dhagax kasta ay isu dhigto waxa waa xilliga ay ku qadareeda mawdka waa u imaana een waxaana runtii waa wax uun fulinimadu ay u geenayso ilaahay jalla wacalaa wuxuu tilmaamay laa yuqaatiluukum jamiican ilaa fii quran muxasanatin oo min waraa'i judur marka waxaa weeye inay derbi ama bir iyo wax isku aadiyaan mooyaane geesinimo kale iyo ragnimo kale ma laha iyagiina waa kuwaasa maanta indhihiina ku aragtaan koofiyadihii oo dulduleela waxaa weeye kii xabadka ay gashanayaan oo dulduleela biidni illaahi tacaala xabadda mujaahidiinta ilaaha barakaynaya subxaana wa tacala waana ka dhex baxaysaa mana celin karaan haddii xabaddooda ay celin jirtay middaan waxay wadataa baraka rabbi subxaana wa tacaala ilaahay aa noogu nusraynaya noogu kaalmaynaya midkaa tabarteeda yarka aan ku tuurno insha allah waa qarxinaya waana ka dhex baxaa sida taangooda uu qarxiyey baag guruuftiina ma celin karaan iyo koofiyada xunkaayna ma celin karaan biidni illaahi tacaala marka yaan kharashkiisa kaga dhammaana leenahay